in ka badan soddon isbaaro oo ku tidsan masaafo ka yar toddobaatan kilomitir saddex calan oo isdiidan oo wada babbanaya laba madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mid walbaa uu maamul isaga u gaara matalayo magaalo intaa kulansatay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid ka mida kuwa ugu amniga xun dalka ayaannu ku soo qaadaynaa barnaamijkeenna galka baarista ee toddobaadkan soo dhowaada inta badan soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon al-shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda laba sano laga joogo ka bilowday magaalada beledweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka hiiraan ka tirsan kaas oo muddo kooban al-shabaab looga sifeeyey inta badan gobolkaasi tan iyo markii la dhidbay maamulka hirshabeelle muddo hadda laga joogo siddeed sano oo xidhan beledweyne waxa ay u muuqatay mid diidan in ay la jaanqaaddo kuna milanto maamulkaasi oo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ka kooban magaalada beledweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle iyo laba madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magac baxay hiiraan state cabdulaahi cabdiraxmaan aadan geney waa mid ka mida labadaasi madaxweyne dabaanani waxay doortay bulshada reer hiiraan state dabcan waxaa loo socotaa madaxweynihii iga horreeyey cali jeyte cismaan oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay markii uu halka ka baxay dabadeedna shacbigii ayaa tashtay ergadii ka kala timid gobolka shabeellada sare iyo gobolka hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hogaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada beledweyne oo ah caasimadda dowlad goboleedka hiiraan state
laakiin hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay cabdulaahi ee labadaasi gobol hiiraan state cid aqoonsan ma jirto aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba waxay ku qasbanaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka soomaaliya ayaa magaalada ka wada babbanaya si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida waddada dheer ee beledweyne ku xirta gobollada dhexe kuwa waqooyi iyo itoobiya tallaabadaas oo dhiiri gelisay dabley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan soddon isbaaro taas oo gaadiidka beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay mid walba oo ka mida isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyey lacag u dhaxaysa labaatan ilaa laba boqol oo dollar mid ka mida darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka waddadaasi ku haysta ka warramay hirshabeellaa timid hiiraa isteedaa ku xigsatay macawislaa ku timid xoogaa farsamo iyo tartiibaa ku darayna midba miday ka maseertay soddon iyo lix isbaaray noqdeen soddon iyo lixdii isbaaro waa xamili waanay isbaaradu waxay u taallaa maleeshiyaad ay u taallaa anugu maamul ma dhihi karo waxaas maamul noocaasu ma yaallo maleeshiyaad waa wax isbaaradu u taallaa war nin isbaarada inta u taallo asiga u taallo kii kale u yimaado aniga tayda ha dhiganine meeshaan dhiga dhahaayo ma maleeshiyaadun ahayn wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo keliya aan loogu simine mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto darawaliintiisii loo dilaa waa la laayay hal xabbo oo rajal male qaar naafaha noo jooga aniga wallaahi haddii magaalada beledweyne darawaliinta midda la dilay iyo midta la dhaao waxa lasoo kooba haddii la yidhahdo oo ilmaheed meeshaa joogaa waa ummadda islaamka waa yaabaysaa dadka waa la baabi'iyey waa la laayay arrintaas oo muddo sannad ku dhow soo socotay ayaa saamaynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tiirsan maciishadda ayaa kor u kacday sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayey inuu isbaarooyinkaasi qaado wuuna ku guulaystay laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahi ay sheegayaan waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay waa kan cabdisalaan cabdulaahi cabdi angola oo ah siyaasi reer beledweyneha
ayuu qaaday nimanka maamulka hirshabelle la yidhaahdo wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guulaysto waayeen inuu ugaas ku guulaysto oo jagbontiyadii isbaaruunkii meesha yaallay oo la xaalufiyo ayaa waxaa ayaa waxay ka dabaartimayaan wixii ayaga ay ku guulaysan waayeen inuu ugaaska ku guulaysto markaasay waxay abaabulayaan maleeshiyaad isbaarooyinkii haddana dib u dhigto arrinta la yaab ka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka hiiraan iyo magaalada beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda calaamadooduna way iska docbabanayaan sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhaxayso laba qoloo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan waana wax aqliga biniaadamkaana diidayo wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee beledweyne ku dhaqan qaswadayaal caqabad ku ah maamulka hirshabeelle ee magacyo samaystay oon sharciyad haysan oo reeraysan oo jifjifaysan oo caqabad ku ah horsocodka dowladnimada iyo hannaanka waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo ah lagana gaarin xal waxaan dhihi karnaa beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen dadkii beledweyne deganayna waxay ku noqdeen caqabad waxaa dhacday dadkii beledweyne deganaay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la raba inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda dad magaalada ku sugan xaaladana xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanku kula jireen al-shabaab kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalallo amni abuuraan iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashada magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonnada gacanta gudcur iyo iftiinba goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca oo ganacsato dhowr ah oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay kuwo kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo waa kan mar kale cabdisalaan cabdulaahi cabdi angola dhibaatooyin isbaarooyinahaa jiray sidaa ka warqabtid meshii micnaha wax maamula kama jiro magaaladaas arkayso beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatora gobolaa joogto saddexda gubernatora gobolne hal magaalo ay joogaan waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo nin kastaba ule aniga gudoomiyihii gobolka ah inuuna meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaanaynin qof kasta oo biniaadan oo aqli u saaxiib ah ayaa garan karo ninka la yihahdo jacfarow madaxda iyo calamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta iskaba daayee dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan maamulka hirshabelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure karoree magaaladaas markii shabaabka laga xoreeyey barigeeda iyadoo nidaamkiidu saxan yahay ayaa goboratoorihii shaqada ka hayay iyo maamulkii wada shaqeey waayeen sidii shalaba sharcigu wii markii la bedelayna xildhibaano federaal iyo asugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiinne waa yimideen hadda shaqadii ay gacmaha kula jiraan magaalada waa qasan tahay isbaarooyinaa la dhigay nidaamkiaa la diiday waddooyinkaa la xiray xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu samayn lahaa ayaa la dhex degay oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay magaaladii ayaa maamulka inuu ka shaqeeya la diiday dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay dad kor ka yimid ma ahan caqabadahaasoo badanoo dhaadhacay sida kalena waa caqabaduna waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah cabdisalaan cabdi oo ka mida siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni daradaba kaga sii dareen iran state waxaa la yidhahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta sooma kordhin goodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurtan lacag ay ka aruursadaan wax kale oo xal ah oo ay haayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto cabdulaahi cabdiraxmaan aadan geney waa madaxweynaha hiiraan isteedka aan la aqoonsanayn waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadaysnaa laakiin waxaan kuu sheegayaa wax amni daraa oo hadda beledka ka jiraa ma jiraan wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal gaarigii kasoo baxaa gelmudugna ee si nabadgelye ah ayuu kusoo galaa magaalada beledweyne si waran waxaa qabada la kulmin dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka oogan beledweyne muddada sideedda sano ah ee uu maamulkaasi jiro waxaa ku dhowaad shan iyo toban jeer la bedelay guddoomiyaha gobolka hiiraan halka guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexena mar kaliya isbeddel lagu sameeyey laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan qaxilka qaadista gobornatoore ama guddoomiye gobol mid qorshaysan oo hirshabeelle ay caqabad ku tahay maahane waa mid dadka deegaanku ay keenaan dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo waa og tahay guddoomiyaha gobolka hiiraan waa hal xaafad xaafaddaasna shaqaya waxay ka wada dhigatay inay guddoomiye gobol noqoto ninku markuu lix bilood maraayo nin kale ayaa soo raadiyey kursiga siyaasiga federaalka ugu jiro iyo istateska ugu jiraabo waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado caqabad ayaa istatetka lagu yahay oo laga yaabaa madaxweynaha in markiiba hebelan hebel ku bedelaynaa inta aan aniga xusiisto isbedelada la samaynayay mida dowladda hirshabeelle keligeed go-aanka leed ma jirane siyaasiyiinta dhinacaa ka yimid ayaa mataqaana saameyn ku wada lahay mar walbana isbeddelka keenayay qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqan hu bedeleen oo duubab ah si kasta oo ay siyaasiyiintu eedda isugu tuurtuuraan waxaanu shaki ku jirin in amniga beledweyne uu aad u liito dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay ciirsadaan haddaba maxaa xala sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha cabdiraxmaan daahir guure karorre sheegayo hirshabeelle waajihada rasmiga ah ee matasha labada gobol waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wadaxaajood lagu dhammeeyo exambul hadda caasimadda iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan inay suuragaleen waa laga wada hadlay madaxweynuhu markaa ma dhihin caasimadda maalin hebelan keenahe waa ka shaqaynaya baarlamaanka iyo ku xidhan tahay oo yidhi welina hadda arrintii way taagan tahay go'aan la qaatay oo meeshan yaallaa ma jiro dadka waxaa looga shaqaynaya waa inay miiska wadalka joogaan beledweyne waxaa ka dhacay xildhibaano federaala ka shaqeeyey marka jacfar waan waxaan ku talin lahay aan kusoo koobo dadka reer beledweyne inay nabadna aqbalaan wadahadal aqbalaan dowladda hirshabelena aqbalaan isla xisaabtana wax ku qaataan ee xisaabtooda miiska wadalka yimaadiin waa taladaan u hahay nidaam kasta oo hadda ka jira soomaaliyana waa federaal hadda sitaanka ugu dambeeya waa ogta madasha waxaa ku matalaya madaxweyne cali guudlaaw oo hirshabeelle beledweyne waxa ka jirane dowladda soomaaliya mashquul kuma ahane cali guudlaaw ay u taqaanaa cabdulaahi geney adigu waxaad tahay madaxweynihii hiiran state adinku wadahadalkaas ay hirshabeelle doonayso in madmadowga lagu xaliyo diyaar ma u tihiin annagu wax hirshabeelle la yidhaahdo oo aan wadahadalka ogolnahay bataata mama jira qolada sheeganaysaa inay carradaan anaa matala dhahaysaa ee foolibaaga sharcigaan haysanaa dhahaysana waa nasiib daro runtii madaxweynuhu inuu soo ag fariisto ama garabkiisa uu soo fariisiyo nin dhahaya madaxweynaan ahay dabadeedna in case xitaa hadday meesha wax ka soo baxaan waxa meesha ka soo baxay meel uu geeyo iyo cid oo u geeyo aynay ka dambaynin si kastaba ha ahaatee waxaa muuqata in awoodahan isdiidan haddana is-ogol ee magaalo qura wada deggan ay hoostooda ku cadiban yihiin shacab aan cod lahayn oo aan awoodi karin in ay kafadda rajaxaan dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaannu isku daynay inaan la xidhiidhno xildhibaanada federaalka ee eedda loo jeediyey qaarkood laakiin noomaanay suurtagelin in ay arrintan ka jawaabaan barnaamijkii galka ee toddobaadkanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe soo nabad ahaada